ninbaa gabayey wuxuu yidhi indhahaad isku aragtaan qadaawaha isaga eega yaynaan annagu waxba siyaasadii wax kale isku riiqriiqine cadowgaunan iska eegno cadowga aan iska wada celinno aan iska kaashanno aan ka shaqayno sidii aan dadka uu gacanta isku qabsan lahaa si uu cadowga isaga celiyo oo cadowga isaga caabiyo middaan maanta ka hor qarax ma dhicin qarax waa dhici jiray marar badan buu dhacay laakiin kanoo kale midaan aragnay ama maqalnay maaha ilaahay ha naga nijeeyo wkuwa soo socdana annaga unbaa loo baahan yahay haddaan nahay madaxda ama federaalka ama dowlad goboleedyada dhammaantayo inaan horta u jeesanno inaan wax kaleo dhan inta meel iska dhigno aan amniga yaga iyo amniga ummadda soomaaliyeed amniga qaranka soomaaliyeed amniga dalka soomaaliyeed amniga dadka soomaaliyeed inaan u jeesanno wixii kale oo maaragtay ama siyaasada ama wax kale ah mar kale unbaan ka hadli doonaa hadda ma rabo tacsidaa daraaddeed inaan waxba ka hadlo ma rabo inaan wax maaragtay waa midaan leeyahay aan iska dayno dhexdeenna ah wixii dhexdeenna aha anugu waa laabay waxaan leeyahay dadka kalena sidoo kale